ayaan idiin salaamaya dhammaantiin farxadii iyo reynreyn bayna ii tahay inaan idinkala soo qeyb galno munaasibadan quruxda badan intii soo abaabushayna aada iyo aad baan uga mahadnaqaynaa inta nagu martigelisay hay-adan meeshan iyo xaawo aadan iyo iyo tiimkeedana waa ka mahadnaqaynaa mar walba adeega wanaagsan ay dadka u hayaan intiina timid ee waktiga soo gelisay maanta dhanna joogtayna waa ku mahadsantihiin inaad timaadaan ood soo hurtaan waktigiina aad baan idinkaga mahadnaqaya runtii wixii aan odhan lahaa waa la yidhi intii aan rabana ina idiraahdo iyadoo si ka wanaagsan oo ka balaaqo fiican ayaa la yidhi gabdhuhuna yidhaahdeen nabadoonadu yidhaahdeen isimaduna ay ka hadleen oo yidhaahdeen waxay ahaydna waxaa weeye nabadgelyo oo laga shaqeeyo iyo horumarka oo la taageero waa intaan idin odhan lahaa wey arrinta ku saabsan nabadgelyada dabcan mas-uuliyadaha waa la kala leeyahay dadka shacbiga ah meel kastay ku nool yihiin cidda sheeganaysa inay dawlad u tahay ayaa amnigeeda mas-uulka ah mas-uuliyadda koowaad waana ku celceliyay in badan ee dawladdu ay leedahay obligationska ugu weyn ee dawladdu leedahay waxaa weeye in la difaaco to protect the sovereignty of the individual waxlaado in la difaaco qofka muwaadinkaa nabadgelyadiisa naftiisa maalkiisa iyo sharaftiisa in dawlad difacdaa la rabo waana loo kala dhow yahay marka mas-uuliyaddaas dabcan cidda ugu dhowi waa cidda markaas maamulka haysa ka soo bilaabata degmo ku xigta gobol ka bacdina dawladda dhexe dabcan waxaa la rabaa marka degmada iyo gobolka iyo laamaha kale ee dawladda ee ka jiraahay in ay awooddooda ee ay shaqada loo igmaday ay fuliyaan haddii marka ay dhibi ku timaado ayaga oo hawshaas ay ka tafdheeraato dabcan markaa dawladdii dhexe inay ula yimaadaan weeye dawladduna markaas wixii awooda ay ku kaabi karto ay ku kaabto maamul degmo degmo waxaa laga rabaa laba xeebood keliya wax kaloo laga rabaa ma jirto waa nadaafad iyo amni wax kalaan ka rabnaa degmada in laga shaqeeyo amniga iyo nadaafadda ay ka shaqeyso magaaladaasi magaala qurux badan noqoto amnina ah dabcan xaaladda gaalkacaya ay ku sugan tahay iyo meesha ay ku taalo ayaa iyadu marka dhib zaa'ida wadata waxaa laga yaabaa marka dad badan oo waxtar ah oo wax qaban lahaa duruuftu inay u saami waxbaydaa dhici karto taa markii laga soo tago maxaa mas-uuliyada hoos ka saaran amniga dadka shacabka ah waxaa ka saaran waxaa weeye number one dadku markaad xaaladan oo kale markii xaaladan oo kale ay ku jiraan oo deegaan ahaan meeshaa ku taallaan iyo colaadaha jira iyo dhibta jirta iyo soomaaliya oo iska dhibanba sideedaba aan aada u dhiban tahay ilaan durfo badan oo soomaaliya aan la wadaagnaa jiraan aan kaga duwanayn dabadeedna gaalkacaya waxaa laga yaabaa duruuf gaara inay kusii jirto waxaa la rabaa dadku inay wacyigooda la fil yihiin baa la rabaa xaaladda aad ku sugan tihiin maadaama ay xaalad amni darro tahay horta waxaa laga rabaa inaad tihiin dad security conscious ah dad ku baraarugsan amnigana tin baa laydinka rabaa lama iskuma heli kartaan marka inaad tirahdaa waa amni daro haddana dad amnigii conscious oo ka shaqaynaya hadday idin abaabuli waayeen oo ay garan waayeen inay suukin yeeraan idinkaa raba inay is abaabushaan maxaa idin diidaya uqaar baa leedihiin culin baa leedihiin ganacsataa leedihiin maalin walbana dadkii birmageedada ahay dadki dadka u fiicnaa baa la dilaya marka inaad u yeerataan ayaga inaad la xisaabtantaan in sidii amiirku sheegaya hadday shaqo qaban waayo aad soo dacwaysaan oo tidhaahdaan shaqadii aada u igmateen madaxweyne lama qabanin taa marka waxaa laga rabaa idinku inaad dhanna ayagii la shaqaysaan laftigooda u yeeridda waxu sheegidda hagidda inta laftigeedu waxqabadka iyo wada shaqayntay ka mid tahay waxaan qabaa marka haddaad soo jeesataan darisayntii maxaa la yidhaahdaa night watch miyaa la odhan jiray dadkii tooshka la wareegi jiray oo gacanta calaamadda guud ugu xirnay sabaabula dad baa ilaahdin ka dhigay haddaad tidhahdaa wax walba dawladda laga sugo amase markii dhibtu badato nin walbaaba sida gorayadii uu maaragtay ciidda madaxa geliyo ee wax ka sheeguna bato is-eedayntuna badato dan waxaa loola gaarayaa ma jira xal kuma imaanayo in la is-eedeeyo xalku wuxuu ku imaanayaa in xaqiiqada la taabto oo dhibta la wajaho cabsina xal maaha sideeda waxaa la yihahdaa cabsi nin madaxweyne kaan jira maraykanka f d r la ohan jiray ayaa wuxuu abaabulayay dadkiisa wuxuu sheegaya the world war two dagaalka labaad adduunka marka ereybu bixiya uu yihi the only fear is fear itself manaa waxaa weeye cabsida kaliya aada qabtaan waa cabsida laftigeeda itself cabsi kale ma jirto manaa waxaa weye dadku adoo dhiiran oo xaaladaada og oo ku baraarugsan oo isdifaacaya haddaad dhimato dee mid ma ma lihid maaragtay shalayta ma jirto waxaan rabnaa marka wixii dawladdu ay qaban karto inta hadda baryahan aan joogo waa ka aad baan uga dadaalaynaa inaanu ka hadalno arrimaha amniga wax badanna la iska weydiiyo sidii hore aan ahaan jirayna ma ahaan karno idina ma ahaan kartaan haddaad rabtaan sidii ay wax ahaan jireen inay ahaadaan haddana nabadgelyo taama aada heshaan oo masaajidadiinna nabad ugu tukataan oo guryihiinna habeenbarkii aadaan laakiin ficilku ficilka hore ahaado waxba isma bedelaya nin baa laga sheegay albertan alison la ohan jiray oo caalamiga wuxuu yidhi haddaad samaysaan waxaa hore u samayn jirteen laakiin aada rajaysaan wax ka duwan waxaad heli jirteen waa waalintii waxaan rabnaa marka waxaa la rabaa marka in midnimo iyo wadajir iyo niyad sami qabiilo loo kala fadhiyayo jilbo loo jirbiyo la loo kala farfariiso cid intari mayso isku xaalad baa tihin isku duruuf baa tihin walaalkii halkaan ka hadlayay walaalkayga lahaa reer yuusuf daaro kuwaa wada degantii waxba kuma dheera waxay ku dheeryihiin isku iskuul baa aadaan isku caafimaad baad tihiin isku waxbarashaad tihiin isku jid baad qaadaysaa ree hebel baa waxbadsaday iyo ree hebel baa waxhelay iyo waxay taraysaa ma jirto ninka waxaa la siiyaa oo ma ku magacaabanay ma cid muuqada ka bixiya mise reer buu wax siiyaa naagtiis iyo carruurtiisa kama badiyo mararka qaarkood ayaga gabaad dhici karto waxba uusan tarin waxaan rabaa marka inaad fakartaan baa la rabaa inaad kor kocdaan baa la rabaa caqliyaddiina wayna durugtaa wayna kortaa waxaan rabaa inaan ka hadlo marka gaalkacyo meel bay ku taallaa dad darisaanu leena ama reer hebel ha la yihahdo qabiil ha ama gobol ha la yihahdo galmudug ha la yidhaahdo waxaan rabnaa anagu nabad beace nolol baan rabnaa nabad ayaan rabnaa inaan kula noolno walaalahay masajka aan dilayna waxaa weeye walaalahay waxaan u sheegaynaa waxaan rabnaa nabad iyo daris wanaag iyo horumar aan ka wada shaqay baan rabnaa waxaan rabnaa inaan ku daro weliba hadday nabad rabaana nabad baan rabnaa haddaysan nabad rabin nabad baan rabnaa labada annagu nabad baan rabnaa een odayaasha een magaaladan ee dhanka kale xamar baan isku aragnay waan wada hadalnay sida haddana waxaa jira misperceptions waxa la yidhaahdo mararka qaarkood wax badan waxay ku ba'soomaan isfahm la-aan iyo kala shaki iyo tuhum in badanoo samaha jecel baa jirta oo dhan kala joogta waxaa loo baahanya marka iyaga laftigooda in loo yeero ay wada hadashaan wax badan la xeeriyo tanaasulaad la isu sameeyo sababtoo ah magaaladani iyo gobolkani wuxuu nagu wada anfacaa oon ku wada deganaan karnaa oo ay noogu badisaa inaanu nabadgelyo iyo horumar ka wada shaqeyn cidna nabad gaara ma heli karto cidna colaad guul gaara kuma gaari karto waxaan u baahanay marka in iyagana aan u dirno messajkaas ah nabadgelyada iyo inaanu ka wada shaqeyno amniga arrinta horumarka oo halkan laga sharqamiyey waktigii teramkay cabdulle aniga wax yar baa ka hal sana iyo barbuka ayaan u malaynahay waxaan u malanayaa madaxweyne inta kusoo noqnoqda wax badan baad sugi doontaa marka intaan soo laalaabanayna ka faa'idaystaan baa ficnaan lahay waxaan rabnaa marka mashaariicda horumarinta amiirku wuxuu yidhi toban milyan aeroboortka konton milyan iyo ka badan baa ku baxaysa aeroboortka maqaabiil baa annagana siin kara ma reer gaaraana siin kara so inaanu u istaagno waxaan u malaynaya maanta dhaweyd wuu idinla hadlay alani si fiican bu intii meesha joogto ula hadlo muxuu idin yidhi nabad igala shaqeeyu idin yidhi iyo horumarka isagii baa idin lahaa a intaas wey oo af carabiya kow wuxuu ka hadlay faa'iidada ay leedahay mashruucu maaha in erbor la dhiso maxaa ka imaan kara aqoonta ka imaan karta dhismaha xataa waxaan ka baran karno ya markii intaasoo qof la shaqaaleeyo kumanaan qof la shaqaaleeyo oo shaqo ka helaan oo dhaqaalo ka helaan contribin xaggee gelaysaa soo magaalada geli mayso soo gobolka geli mayso soo aqoon ka kororsan maysaan soo shaqaalada imaan mayo haddana waxaan ka hadlaynay airboorkii meesha dhulkii lagu fidin lahaa oo uu maxaa la yidhaahdaa ha celili gabdhi walaalka ka hadlaya aada u fiicnaa runtii si fiican uga hadla dalalahas aada uga hadla waxaa la rabaa airboorkan kontonka sane ee soo socota inuusan dhul baahan baa la rabaa next fifty years waana sheegayo siduu sheegay may u sheegay suldaanku ha wuxuu ka hadlay marka in dhulkin la iska xirmaystay oo dee uu insha allah waa rajeynaynaa marka aragtadaas inay ay timaado waxaan ka hadlayna oo kale mashruucii hadda kale oo magaalada ilaa december buu xayiran yahay waa la ogtiin baan u maraynay bisha afraad baan marayna yaa horta dani ugu jirtaa iskuol iyo isbitaal iyo ceeb iyo xafiisyo iyo bulstatiino horta yaa ka faa'idaysanaya ma cabdulla ka faa'idaysanaya kafa cabdulla ka faa'idaysan mayo ilmahaygii meel yahdo maraykan bay jooga waxaa wax ku baranaya oo ilmahoodu dhiganayaan oo caafimaadkooda lagu daaweynaya isbitaalada oo station bilisyada iyo ceelasha loogu khidmaynayaaha kuwa degan weeye waana kuwa hortaaganoo xabaddu haysta nasiib darrow waxaan rabnaa marka dabcan in yar oo wax magaratahay way jiri kartaa laakiin inta kale ee majority-ga ahi ayaa la rabaa inaad aragti midaysan ka yeelataan waxa noocaas een waa ka fakeraya anugu ka dhowto oo waxaa imaanaysa in la yidhaahdo okay mashaariic baa timid buntland mashaaric in cadaalad lagu qaybiye weeye laakiin haddii la yidhahdo ala la geeyo gaalkacyo mashruuc qofku ka fakero xaggee laga dhisaya oo wiil jir iyo hor istaago adeer ciidana xiisa uma qabto een jacayl gaarana idin qaadi mayso in ama laydinku laalowsho ama laydinku bariyo ama laydinku dilo horumarkii sax maaha waxaan rabnaa marka haddana mas-uuliyad baa naga saaran waxaa weeye kan miskiinkaa oo xaqa ule in loo khidmeeyo xaq buu uleeyahay qofka citizenka ah inuu waxbarasho helo inuu caafimaad helo inuu biyo helo waajib dawlad dawladda saaran weeye marka ma midka jiriga ah oo oo aan ogolayn miyaa yacni ka guulaysan kara miyaan u ogolaanayna annagu soo in kan in loo hiiliya ma kan raba wanaagga in loo hiiliya soo ma waxaan rabnaa marka inaad dib isugu laabataan wixii xunna aad iska qabataan waan ogahay boqol kiiba sagaashan kaa dadku wanaag bay rabaa horumar bayna rabaa laakiin in yari dhib iyo shiddo ku filan marka waxaan rabnaa marka waxaa la yidhaahdo maanta ka hadlayay uu ka hadlayay waxaan marinaya cabdinaasir ahayd horumarka iyo amniga laftigiisu waa isku xiran yihin markii meesha horumarkeedu bato wanaagu bato dhaqaaluhu bato amniga laftiisa wax badan bay ka taraysaa dabcan meel aan dee amni ahayn horumar lagama samayn karo laakiin labadu waa isku xiran yihin la socdo horumarka laftigiisu wuxuu ka qayb qaadanaya amniga sugudiisa ayuu ka qayb qaadanaya marka waxaan rabaa ciddii wax qabata cabdiweli aniga abaal waxaa igu filan in lay doortay madaxweyne puntland aan noqday inta abaal igu filan dadka laakiin waxaan rabnaa qof waliba madaxweyne cabdiweli waxa uu qaban karaa waa very limited wey waa wax kooban waxqabadka iyo in wax fulaan iyo in horumar la gaaro in badan waxay ku xiranta dadka shacbiga ay ku xiranta waxaan rabnaa marka magaaladan xaaladeeda in aad ku baraarugsan tihiin in aad u istaagtaan inaad wax ka bedeshaan ama amni ha noqoto ama horumar ha noqoto laydinka raba markaasaa anaguna dhiiranaynaa markaasaa yani qofku niyad sabi qaadaya markaas adna dadaalkaabu badanaya laakiin dabcan markay caqabada timaado oo dadkii loo adeegayay laftigooda ay dhib noqdaan de qof kastaa moogta waxaa wa iska caajisaya waan iska seexanaya runtii saasaan waqti ku dhamaanaya sida waxaa ahaan jiray been welid iska ahaanaysa intaas taasaan kaga baxayaa waxaan rabaa marka arrinta abaarta dabcan ilaah baa mahad iskale raxmaadkiisii iyo khayrkaan aanu helnay ilaah baan ugu mahadnaqayna isagaana deeqa waan ogeyn isaga awoodda iskale sida walaasho ay ka hadlay gabadha ka hadlaysayna dadkii haddee dhibtu gaartay maanta taageeray u baahan yihiin kuwa xooluhu dhaafeen kuwa soo barakacay intii ka shaqaysay runtii oo aada u dadaashay runtii waa la dadaal ama dowladda dhexe ha noqoto oo puntland ama ha noqoto gobolkuy runtii yani abaartan haddii aanan shacab ahaan annaga iyo culummadeenna iyo gurbajoogteenna iyo odayaasheenna iyo aanan isqabsan dhibti dhacday mid boqol jibaar ka badan baa dhici kari lahay marka intiina ka shaqaysay gobolkan gaar ahaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya waad ku mahadsantihiin waxaan u baahanaya marka inaanu hadlaysi sii raacino oo dadkaas soo dhibaatoobay aanu u istaagno waxqabadkoodii xooleyntoodii xanaaneyntoodii iyo waxqabadkoodii inaanu istaagno ayaan u baahannahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya soo dhaweyntiina guur iyo khayr baan idin rajaynaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin